barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan laanta af soomaaliga ee v o a ayaad ka dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee hirarka afhimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco kow iyo labaatanka bisha abril sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegeystayaal aan idin helana waxaa ka mid ah barnaamijka sugaalka dhaqanka
hasaawe haddaad maqasho laba gabdhoodna ma noqon karto laba ninna ma noqon karto waa labo lab iyo dhadig waa inuu noqda haasaawo ujeeddada dhow waxaa weeyaan in lisbaa maan baadho oo gabadhan iyo wiilkan midba midka kale waxa uu dooq u leeyahoo wanaagsanya uu ka baadho
xaal ilaa boqol kun oo far laba boqol oo kun sa nacam wuu kusasabayaa dee adigu ka iyadunbaa xaalasaa dee ilaa way ku sugaysay adiga diyaar ku heede adna iyadu waad xaalasa zaani baa u sheekaysanaysiin anugu dhinac karaan marayaay waa ka
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aan idin haynaa isboortigii iyo weliba muusig kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii dunida waddada caanka ah ee james else ee magaalada baris ayaa maanta caadi ku soo laabanaysa kadib markii nin hubaysan uu khamiistii ku dilay buliis islamarkaasna uu ku dhaawacay laba qof oo kale madaxweynaha faransiiska holland ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulinimada ah uu ahaa fal argagixiso holland ayaa maanta waxa uu isugu yeeray golaha ammaanka ama golaha amniga ee qaranka iyo weliba musharaxiinta madaxweynaha si ay uga wada hadlaan sida weerarkaasi uu u saameeyey codbixinta la filayo inay dhowaan ka dhacdo dalkaasi kulanka holland iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaalo dowladda ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta axadda ah oo la filayo inay ku dhacdo xaalad amni oo aada loo adkeeyey madaxweynaha faransiiska holland ayaa waxa u sheegay telefishinka dalkaasi in aada loo feejignaan doono gaar ahaan xilliga doorashada kooxda dacish ayaa waxa ay sheegatay weerarkaasi waxaana ninka fuliyo ay ku tilmaamtay mid ka mid ahaa dagaalyahaninteeda oo lagu magacaabi jiray abu yuusuf al biljam
gobolka arkansas ee dalkan maraykanka ayaa fuliyey daldalaadii ugu horreysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo laba iyo toban sano ah kadib leral lee oo ahaa kow iyo konton jir ayaa la daldalay xalay kadib markii ay diiday maxkamadda sare ee maraykanka codsi ah in la baajiyo dilkiisa lee ayaa ku xakunnaa dil toogasho ah kadib markii ay maxkamad ku heshay dil haweenay uu garaacid nafta kaga siibay sanadka kii arkansas ayaa dilka lee u adeegsatay saddex dawo oo lagu duray dawada uu gobolkan u adeegsado dilka maxaabiista la xukumay ayaa dhici doonta dhammaadka bishan ilaa iyo sideed dil ayaa u qorshaysan gobolkan arkansas muddo koob iyo toban maalmood gudahood ah ka hor inta aysan dhicin dawada ay dadka dilka lagu xukumay nafta uga jiraan duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka aanu ugu talagalnay ama aan ugu magac darnay sooyaalka dhaqanka oo maalin kasta oo jimco ah aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa inala socodsiinaysa sahre ciidla nuur
idin basalaan akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad dunida ka joogtaanba barnaamijkan sooyaalka dhaqanka waxaynu maalin kasta oo jimcaha ku maqli doonnaa qodobo aad u xiiso badan oo la xidhiidha dhaqankii hore ee soomaaliyeed amaba bulshada ku dhaqan geeska afrika toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa haasaawihii soomaalidii hore iyo weliba dhaqanka guurka ee canfarta oo waayihii hore shardigu ahaa in wiil kastaaba uu guursado gabadha ay ilmaabtiga yihiin ee eedadii dhashay ama abtigii dhalay haddii taasi dhici weydana ninkaasi waxaa laga qaadayaa xaal iyo xoolo goobjooga talow iminka dhaqankaasi ma isbedelay mise waa sidii gadaal ayaynu ku ogaan aynu ku bilowno haasaawihii dadkii hore ee soomaalida sidaynu wada ognahay xilligan haatan la joogo waxaynu ka warhaynaa in wiilka iyo gabadha doonaya inay sheeko wadaagaan amaba ay haasaawaan ay u fududahay inay isarkaan amaba ay ismaqlaan iyagoo meelo kala durugsan jooga balse sannado badan ka hor xaalku sidaasi wuu ka duwanaa ma jirin telefoon email iyo social mediya midnaba sidoo kale gaadiidka deegaanada kala duwan isaga gooshaa way yaraayeen oo si dhib yar wiilka iyo gabadha meelo kale fog degani iskugumay iman karayn iyadoo xaalku sidaa ahaa haddana waxaa la sheegaa in waagaasi xigmadda guurka iyo haasaawuhuba ka qiimo badnaayeen wakhtigan aynu joogno waxaa jiray maahmaaho maansooyin iyo halxidhaalayaal ay isku afgaran jireen dadkii hore haddaba qayb ka mida qaabka wuu dhici jiray amaba ay u haasaawi jireen dadkii hore ee soomaaliyeed waxaa inoo haya wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle oo arrimahaasi ka waraystay cabdiqaadir nuur xuseen oo ah guddoomiyaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee magaalada muqdisho haasaawa markaad maqasho waa wada sheekaysi waa waxa hadda magaalada markaad keenteen ereyga aad u bixiseen shukaansi ama wada socod ama wada sheekaysi hasaawa haddaad maqasho laba gabdhoodna ma noqon karto laba ninna ma noqon karto waa labo lab iyo dhadig waa inuu noqdo hasaawo laba ujeeday leeda ujeedo dhow iyo ujeedo fog ujeedada dhow waxaa weeyaan in lisbaa maan baadho oo gabadhan iyo wiilkan midba midka kale waxa uu dooq u leeyahoo wanaagsanya uu ka baadho oo qofkani dabeecad bay leeda gabadhani waxbay ragga ku jeceshahay wiilkana waxbuu gabdhaha ku jeceliyey horta taa inuu tilmaamaha uu helo inan leh ama ay hesho inan leh waa ta koowaad midda labaadna waxaa weya in laisguursado oo mustaqbal la dhisto haasaawow labadaasu ku fadhiyaa marka marka dhaqanka soomaalida guurka kama soo haro guurka marka laga hadlayo kama soo haro xulashada ama gaadashada waxa la yidhaahdo kama soo haro dhallinyaradan dambe waxa weeyaan dooq waxa la yidhaahdaa iyaga hogaan u ah waxa weeyaan waa dooqaygii waan ka helay waa dooq laakiin berigii hore soomaalidu xulka guurka meel weyn buu dhaqanka ku leeyahy tusaale ahaan markaan kuu soo qaado gabar baa waxay ku tiri gabar saaxiibteeda inaan guursadaan doonayaaye yaan guursadaa ii sheeg oo weliba nin dheer iyo nin gaaban midkuaan guursada ii sheeg bay ku tiri waa haasaawihii waxay ku tiri gabadhii iyadoo weliba suugaan ugu sheegaysaa ninka gaaban ha guursan markuu geela cadhoobo gonduhu ka dhaya yacni geela ma gaari karo kuriskiisi iyo baarkiisa ninka ha guursan ninka dheerna ha guursan markay gaajo timaado gurigu isbilqaabay tiri male isagan adkayso marka waa ninka dhexe guurso ninaan dheerayn gaabnayna guurso ninka gaaban ha guursan markuu geelu cadhoobo marqasaar kama gaadho gonduhu ka dhayaa ninka dheerra ha guursan markay gaaja timaado aqalku iskoglaa waan bukaabuu dhahaa oo gabadhii markay raggii la soo sheekaystay nooc walba lahaa ayay rabtaa talada inay goosato markan gabarba iyadana sidaasoo kale markay laba nin bay soo la soo hasaawi jirtay markay labadii nin la soo hasaawi jirtaybay waxay samaysay labadii nin bay kala bixin weyday midba waxbay ku jecesha nin dhaqaaluu leey xooluu leey ninna waa nin karti badan markaasay markay labada nin kala saari weydayba gabar saaxiibteed iyo sidoo kale la tashatay tiri waryaha hebloy adigaa wax badan soo sh- haasaawo iyo sheeko soo galay yaan guursadaa labadaasaa labadaa labadaa ayaan guursadaa labadaa kay ii noqon lahayd ayaan ka fikerayaa nin raga iyo nin reer maara leh iyo maa la raaca gabadhi wax doonaysaa ku odhanaysa nin raga iyo nin reer maara leh iyo maa la raacaa waxay ku tiri iyadana isagaa rogrogi doonee nin ragaa la raacaa bay ku tiri isagaa rogrogi doonoo dhibaatooyinka adduunyada iyo markay wax dhacaan kolba dhinac u rogi doonoo adkaysimi iyo adduun lehe nin ragaa la raacaa nin reer maara leh waa nin xoole xooluhu way dhaafi karaan way dhaafi karaan marka waxaa weeyaan marka sidaa markaa la leeyahay ee waxa weeyaan talooyin baa ku jiri jiray xigmadaa ku jira xikmadaa ku jiri jiray wataa waa xikmad bay leedahay dumarka xaggiisa marka lala sheekaysanay maxaa laga eegi waa tii aan ku hormariyeen ku hele haasaawow labadaasu keenay wuxuu keenay in qofki tilmaamo aad ka hesho iyo markii dambe mustaqbal inaad ka dhigato marka nin baa wuxuu damcay inuu guursado ragguna markuu dabeecadda haasaawoa way ku kala duwan yihiin rag way haasaawo jecel yihiin dumarka way isku wadaanoo way sheeko badan yihiin ragna ma sheeko jecla oo waxay jecel yihiin intay dusha ka bidhaansadaan inay go-aan ka gaaraan markiiba waa ragga aan waktiga beer badan inay isaga lumiyaan aan jeclayn nin oday baa wuxuu ku u t- nin sidaasoo kale guur ku hamiyey ayaa nin oday u tegey wuxuu ku yidhi war waxaan doonayaa inaan guursade eh inanta aan guursan lahaayen ku dhammaysan lahaa ii tilmaam oo dhaqankeeda iyo tilmaanteeda waxeeda isukay raaci inaan ku dhammaystaan rabaa wuxuu ku yidhi inanta aada guursanaysaa waxa weeyaan hal haata buu ku yidhi shan tilmaamood hal haato inanta aada guursanaysa la haasaawaysaa shan tilmaamood ka eeg itaalnimeed horta hal haato
xoog badan ha dheer ha ahaato hablaha beriga hore dee dhaanka iyo awrka bay rarayaanoo way furayaanoo way daqayba nolosha hawlo badan bahabiy aqalkiiba aqal soomaali guud xitaa kugtiisa ma gaari karta gaaban itaalnimeed hal ahaato hal ahaatee aqbal dumar hal ahaato yidhi haddana raalliha ahaato ha dhaga nuglaato sidii dumarka ahaato iyadoo xoog weyn hadday dhaga adkaato wayba ku dilaysaa way ku dilaysaa aqbal dumarna hal ahaato hal ahaata buu yidhi af muslimna hal ahaato markay hadlayso adaabti adaabteedii anshax culimana ha lahaato xishoodka iyo isbarbarinta culimadu waxaa lagu yaqaana inay xishoodaan anshax culimana ha lahaato arrinkeen waa yeelna ha lahaata buu yidhi qofta la keen ha noqoto oo markay arrinta jik kugu tahay xaaladaha kugu adag yihiin waa inay tala kugu biirisaa oy tidhaahdaa war sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan yeelno sidaasa habboon shantaa hadday gabadhu yeelato guursuu yidhi laakiin laisku heli maaye caqli wanaagsan buu siiyey oo adduunya waxaa la yidhahdaa nimco weliba nusqaan leh gabadha hadday dheertoy dhaban leedahay qurux badan tahay waxaa laga yaabaa kuwii kale inaana helin laakiin waxaa loo baahanya laba iyo hadday hesho iyo saddex inta kale inaad adiga kusii dhammaystir gudoomiye waxaa jirta in eh, haasaawaha marka laga hadlayo kii hore daba waxaa la barbar dhigaa marxalad kale oo kan maanta ah kan maanta waa tan taleefanada lagu hadlayo waa tan maqaaxyaha la isku ballaminayo waa tan eh, barihii bulshadu door wanaagsan leeyihiin waa tan de guryihii la iskugu tegayo tulow kii hore sideeba la iskugu ma- sideebay wiilkii gabadh isku arki jireen waxaa dhici jirto inta badan is arki jiray xilliga reeruhu isu soo guurguuraan oo barwaaqadu ay tahay ee xoolo howl badan aanay lahayn oo ciyaaraha la tuntay meelaha laisku arki jiray waa ciyaaraha ciyaaraha hidaha dhaqanka ee la tuntay habeenkii dhaantada iyo walasaqadii iyo beeraydi iyo kabe- arrimihii la- waxyaabaha la tunto ayaa la isku arki jiray waxaa kaloo la isku arki jiray marka sidaasoo kale loo soo wada guurguuro oo laisu yimaado laisu soo wada guurguuro in inanku ga- gabadhii oo ari maqashii la jirta ama awr meel ku dabraysa ama xarig sohanaysa intay maydhax iyo wax doonteen inay inamadii xoolaha la jiray sidaa isku arkaanay ku ballamaan inuu caawa guriga ugu yimaado ayay sidaa ahayd mararka qaarkoodna ciyaarta lafteeda ayaa markii habeenkii la isugu yimaado yaa iyadoo maanse iyo wax la tarinayo sidii ciyaartii loo tumayo yaa waxaa dhici jirtay markaa in haddana ay ay sidaa halkii intay isku helaan ay marka ciyaartu dhammaato haddana meel geeda intay tagaan ay wada sheekaystaan marka habkaa wuxuu ahaa hab aad iyo aad u adag oo u dhib badan waa hagaag intaasi aynu kaga nimaadna haasaawihii dadkii hore ee soomaaliya
Afar Soomaali
qowmiyad ballaadhan oo dega dalalka jabuuti iyo etoobiya waxay leeyihiin dhaqamo iyo xadaarad muddo dheer soo jiray oo jiilba jiilka xiga uu ka dhaxlo inkasta oo wakhtigan casriga ah isdhexgalka bulshada ee sahlanaaday uu wax badan ka bedelay dhaqamadii canfartu gaarka u lahayd haddana weli waa kuwo sii jira haddaynu eegno dhinaca guurka ninka canfarka ah marka uu qaangaadho waxaa mamnuuc ka ah inuu gabadh kala raadsado oo uu haasaawe amaba guur u soo bandhigo iyadoo ay joogto gabadhii inaabtidii ahayd amaba ay absamaha u yaqaanaan sidoo kale inantaa uu inaabtigeed ama absamaheed nool yahay waxaa mamnuuc ka ahayd inay wiil kale sheeko ka koobiso dhaqankaa soo jireenka ahaa iminka waxaad moodaa in mararka qaar laga tallaabsado oo wiilka iyo gabadhuba ay guursadaan dad kale oo aanay ehel ahayn hase ahaatee ninkaa gabadh kale guursada iyadoo inaabtidii ama absamadiisii ay joogto waxa waajib ku ah inuu u tago oo uu wargeliyo inuu gabadh kale guursanayo isagoo weliba usii qaadaya hadiyad iyo qadar lacagah oo samirsiina sidoo kalena haddii inanta inaabtigeed ama absamaheed uu joogo ay la soo heshiiso nin kale ninkaasi gabadha intaanu guursan waa inuu u tago gabadha inaabtigeed ama absamaheedii xaqa u lahaa inuu guursado isagoo u geynaya lacag xaalmarina sheekooyinkaasi xiisaha badan waxaa inoo haysa sagal siciid faarax wariyahayaga magaalada jabuuti qoomiyadda canfarta oo ah qoomiyad ballaaran islamarkaana degan wadamada jabuuti etoobiya iyo eliteria ayaa waxa ay leeyihiin dhaqamo soo jireen oo kala duwan waxaana ka mid a dhaqankaas welina ka jira meelaha qaar dhaqanka loo yaqaano absami soomaaliduna ay tidhaahdo ilmaabti kaasoo ah in la ysku daro wiilka iyo gabadha isku ilmaabtiga ah ama gabadha oo loo guuriyo wiilka uu abtigeed dhalay balse qaar ka mid a dhallinyarada hadda ayaan raacin dhaqankaasi iyagoo ka doorbiday inay guursadaan qofkii iyaga dookooda samater maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi dookooda raacay anigu metiis baan yahay canfar bay dhashay weliba soomaalida marka anigu imika waxaan doonayaa ma doonaya absumadii dhaqankii kalean doonaya dookaygaan raacayaa waa dhaqan fiicane laakiin de waa reerkii unba isku soo noqonaysiino cajiib mayn qurux mayn marka waa horumar si loo yargaaro dhaqnada kalaa la yargalaa marka dhalinta hadda way bedeleen way bedeleen ha imika waa la yar ilbaxay de markii hore waa dhaqankii hore ay haystaan dadkeenii hore imika de waa ka markii gabar absamaa la aroosiyo iyo markii gabar dookaaga la aroosiyo waa noocee
gabadhan baalkii absumadu iyo gabadhan kale dookaaga isku mid maata kalaa la sameynaya xaflado weyn baa la sameynayaa nacmol reerkiima de zani dhaqankii baa lagu soo dhaweynayaa si cajiiba waa la ammaanayaa de wax wajaan waa waxaa loo sameynayaa waalidkoodii magacoodii tafiirtii qolad ay ku lahaayeen jilibkoodii ayaa la ammaanayaa labada caros inankuna waa la ammaanaya inanka waxaa dhalay hebel hebel baa dhalo qoladaabuu ka yahay inantuna waa reerkaabaa dhalo qoladaabay ka yihiin dee saabaa loo ammaanaya dookaagana dookaaga iyadu qoladeedii wixii lama soo hadal qaadayo waa ina taabanbu gursadun baa la odhanaya hay qaadigun baa la tegay hay aabbahay baa bedilay absumadiisii ka raacay hooday ya dee waa ka aniguna dee liinkii baan qaatay shamaankii aaba waxaa la doonaya in loo dhiso absamadiisa marka aaba usma dookiisa raacay ka waran cilaaqaadka aabihii xaafadii ka dhexey markaa waa fiican tahay imika dadku yar ilbaxeeno waxa weeyaan reeraha lacagta badan leh unbaa yiraahdaa isku geey nacma lacagtu siday meel dheer nooga tegin reerku absamadii isku dhisa yiraahdaa kuwan kale waa caadi ka waran markii adiga aad haddii adiga absamida uu nin kale kaa guursado xeerka maxaa kamid a absamada hadduu ninku kaa guursan intuu kaa guursan wuxuu ku keenaya lacag buu adi ku keenaya ku xaalaya nacam xaal ilaa boqol kun oo fara laba boqol oo kun sa nacam buu kusasabayaa dee adugu haddaad doonayso inan kalinaad guurso absamida lacag baad u geyn adigu iyadun baa xaalasaa dee ilan way ku sugaysa adiga diyaar ku aheede adna iyadoo waad xaalasa zani baa u sheekaysanaysiin anigu dhinac kanaa marayaa waa ka wax baad siinka adugu kalaad siinaysaa waalidiintu say u arkaan muddooyinka dambe dhalinyaradii maadaama la isbedelay oo qofkas dookis raacayo ma may adkeeyaan mise waa wax iska caadi me imika sila hore waalidku ma adkeeyo imika dhulkii si yaroo kale weejaan maan dadkii lacag bay wada waasheen ma kan ugu soo horey lacagta keniyan bay raacinayaan aha marka markaad qabto gabar in absimida abtigaa dhalay iyo markaad gabar kala qabto haddaad isku dhacdaan kay ku fiican tahay adkaanshaha goorka inaabtidaa buu jiraya adig kaaduda waa lagu soo celinayaa deg deg inantan kaleba reer kale aad ka soo qaadanaysidba iyadana waad iska sasabanaysa haddaad doonaysid adigun bay kugu xidhan tahay ilan waa lagugu soo aaminayay waa waa wax weyn wejaan oo mas-uuliyad weyn jacayl iyo absami adag kaad raaci lahayd an waxaan raaci lahaa jaceelka jaceelka ka weyn de ilan jaceelka wax qaaliya wejaan labada qof hadday is jeclaadaan waxaan oo kale waxba lama haddaa lacag laisku jeclaado waa lakala tegi absumadin absumadin waa waalidkiin waa sayuun laakiin jacaylka ka wada weyn oo labada qof hadday isfahmaan xitaa haddaa wax laysan waa laisku dulqaadanaya absumadin way ku dulqaadanaya ilan waa reerkii baa tahay ma inanta absamida ah iyo inanka inaabtigeeda intaan laysku darin labada qof maa loo ogol yahay inay sarkaan isla sii hadlaan dabeecadahooga isbartaan may waxa weejaan anagu haddaan muslim nahay dhaqan baan leenahay iyo diinna ma marka laiskuma sii daan karaya ee waxa weejaan inanta wayba sii ogeyd badda xaafadii waa laiswada ogyahay ma wiilkaas waxaa buu yahay kan neerve weejaan waa sii eeganaysaa haddii lix inamood yihiin aqalka way kala garanaysaa de kii dabeecadda fiicnaa shay aqalka shaydahan bay kasii eeganaysaa isna shaydahan buu kasii eeganayaa de esmater adiga aabbaha xeerkiiu ka baxay dookhiisuu raacay adiguna sidoo kale dookhagaad raacday haddii ilaahay uu ku gaarsiiyo xilliga ilmahaagu ay guursadaan ma linkaad martaad marin mise waxaad odhan absamidiina guursada horta diintan barayaa markuu diinta zaan u galo wuu maskaxdiisu ay nadiif noqoto oo lagu aamini karayo mas-uuliyaddu qaadi karayo de waa kaadiyo dookhaagaan ka leeyay maabsumadaadii baa doonan anigo abbaan ka tagnay awgaan ka tagnay mise waxaa dookhagaad qaadanay de waa kaa in yar de laakiin waa yar dhaamta absumadu waa abtiyaal malo cajiibsa loo ilbaax dee horumar loo gaadho dee bulshadii kale qoladii kale sila isku beratiin dadkii reerihii kale laba meelood ha ha abtiyaal bay yeelanayaan oo sidaas oo kale
guud ahaana barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ee barnaamijka dhallinyaradu maanta waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuuroo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedanaya nuur xasan nuur
haddii aan ku horeyno kooxaha manchester united celta vigo ix iyo leon ayaa usoo gudbay wareega semifinalka koobka yuruba league kadib markii xalay lasoo gebagabeeyey is aragga labaad ee wareega sideedda saddex ka mid ah afartii kulan ee xalay dhacay ayay kooxuhu isla gaareen waqtiga dheeraadka ah kadib markii ay ku kala bixi waayeen daqiiqadaha caadiga ahaa ee ciyaarta loogu talagalay celta vigo ayaa ahayd kooxda keliya ee waqtigii caadiga ah kusoo baxday ciyaar ay la dheeshay kooxda genk ee dalka beljimka ayaa kusoo dhammaatay barbaro gool iyo gool ah balse isugeynta goolasha labada is arag ayaa waxa ay kusoo baxday afar gool iyo saddex manchester united oo ahayd kooxda loo saadaalinayay tartankan ayaa si dirqi ah uga badisay xalay kooxda anderlecht ee dalkaasi beljimka wakhtigii caadiga ahaa ee ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay barbaro gool iyo gool ah balse intii lagu guda jiray soddonka daqiiqo ee dheeraadka ahaa ayay united heshay goolkeeda guusha oo uu dhaliyay ciyaaryahan rashford goolka kale waxaa bilowga ciyaarta saxiixay henrik mcatrian halka goolka keliya ee anderleq uu dhaliyey ciyaaryahan sufyaan hani ciyaar kale oo xiise lahayd ayaa dhex martay shaalka iyo ayax waxaana saddex gool iyo laba ku badisay shaalka balse farqiga goolasha ayaa waxaa kusoo baxday ayax oo lugtii hore kusoo badisay laba gool iyo eber ciyaar kale oo la isla gaaray wakhtiga dheeraadka ahaa ayaa dhex martay beshiktash iyo leon kadib markii labada lugba ay kusoo dhammaatay laba gool iyo gool oo ay koox walba gurigeeda kusoo badisay rigoorayaal ayaa la isla gaaray waxaana lix gool iyo toddoba ku badisay kooxda leon oo beshiktash waa laga badiyey dhinaca kalena waxaa goordhoweed la sameeyey isku aadka koobka kooxaha horyaalada yurub wareegiisa semifinalka waxaa isku soo aaday kooxaha isku magaalada ah ee real madrid iyo atletic madrid halka yuventus oo ah koox ka dhisan dalkaasi talyaaniga ay fooda dari doonto kooxda monaco ee dalkaasi faransiiska ciyaaraha lugta koowaad ee wareega semifinalka tartankan waxa ay kala dhici doonaan saddexda iyo labada bisha may ee soo aadan talaado iyo arbaco waxaana finalka uu ka dhici doonaa bisha juun saddexdeeda habeen sabti ah garoonka national stadium ee gobolka weles gaar ahaan magaalada cardiff dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aan intaasi ku dhaafno xubinta ciyaaraha dhegaystayaal markaana ibraahim xasan daandurey oo dhinacayga bidix fadhiya aan ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka v o eda ee idiin hayso duhurnimadan mahadsanid nuur gobolka kansas ee dalkan mareykanka ayaa wuxuu fuliyey daldalaadii ugu horreysay oo lagu fulinayo qof maxbuus ah oo muddo laba iyo toban sano kadib ah ladali oo ahaa kuwii konton jir ah ayaa la duldalay habeenkii xal ahaa kadib markii ay diiday maxkamadda sare mareykanka codsi ah in la baajiyo dilkiisaasi leh ayaa ku xukunaa dil toogasho ah kadib markii maxkamadda ay ku heshay dil haweeney uu garaacid nafta kaga siibay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii kansas ayaa dilka lii u adeegsaday saddex dawo oo laysku daray oo kuwa saddex dawo kuwa laysku dura aan idhaahdee daawadaasi oo gobolka uu adeegsado dilka maxaabiista la xukumay waddada caanka ah ee james else ee magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii nin hubaysnaa uu khamiistii ku dilay qof boliis ahaa islamarkaasina uu dhaawacay laba kale madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulinimad ah uu ahaa fal argagixiso holland ayaa maanta waxa uu isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha ee dalkaasi si ay uga wada hadlaan weerarkaasi sida uu u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaantan ay dhacdo kulanka holland iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ahaa dadaalo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta axadda oo la filayo in ay ku dhacdo xaalad amni oo aada loo adkeeyey
aad ayuu u mahadsan yahay daandurey oo inala socodsiinayey wararka caalamka ee v o e da duhurnimadan idiin haysay markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaanada xabad muuse colaad heestaasi dhegaystayaal waxay gunaanud u ahayd idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta waa v o a oo idinleh sidaa iyo duhur wanaagsan